sabuuraddii sagaashanaad rabbiyo tan iyo ka'ab ka'ab adigu waxaad noo ahayd meesha aannu degganaanno intaan buuruhu dhalan ka hor iyo intaanad samayn dhulka iyo dunida iyo xataa weligeed iyo weligeedba adigu waxaad tahay ilaah dadka waxaad ku soo celisaa baabba'a oo waxaad ku tidhaahdaa noqda bini'aadmigow waayo kun sannadood waxay hortaada ku yihiin sida shalay oo kale markay dhammaadaan oo waxay la mid yihiin sida wakhti la soo jeedo oo habeennimo waxaad iyaga u qaaddaa sida daadku wax u qaado oo iyagu waxa weeye sida hurdo oo kale oo subaxdana waxay u baxaan sida doog oo kale subaxda way cagaaraan wayna soo baxaan oo fiidkana waa la jaraa wayna engegaan waayo anigu cadhadaadii baannu ku baaba'nay oo waxaan ku dhibtoonnay xanaaqaagii xumaantooyinkayagii waxaad dhigtay hortaada oo dembiyadayadii qarsoonaana waxaad dhigtay iftiinka wejigaaga waayo maalmahayagii oo dhammu waxay nagu dhaafeen cadhadaada oo cimrigayagiina wuxuu u dhammaaday sidii sheeko la sheegay waayo wakhtiga cimrigayagu waxa weeye toddobaatan sannadood oo xataa hadduu xoog aawadiis ku sii dheeraado waa siddeetan sannadood laakiinse faankiisu waa hawl iyo caloolxumo miiran waayo haddiiba wuu iska dhammaadaa oo annana waannu duulnaa bal yaa yaqaan caradaada xooggeeda iyo xanaaqaaga kaas oo waafaqsan cabsida kugu habboon in lagaa cabsado haddaba nabar inaannu tirinno maalmaha cimrigayaga si aannu u helno qalbi xigmad leh rabbiyu soo noqo ilaa goormaad soo noqonaysaa oo raalli ka ahow addoommadaada aroorta naxariistaada naga dhergi si aannu u raynraynno oo aannu u faraxsanaanno maalmaha cimrigayaga oo dhan nooga farxi intii ay ahaayeen maalmihii aadna dhibtay iyo sannadihii aan sharka aragnay in la eg shuqulkaagu ha u muuqdo addoommadaada ammaantaaduna carruurtooda oo rabbiga ilaahayaga ah nimcadiisu hana dul joogto oo korkayaga ku adkee shuqulka gacmahayaga haah shuqulka gacmahayaga adkee